shirkani wadatashiga oo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ay ku yeelanayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa shirkooda waxay kaga hadleen arrimo ku saabsan xaaladda wadanka soomaaliya xilligani uu marayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay si qoto dheer u falanqeeyeen arrimaha siyaasadda amniga arrimaha bulshada iyo hirgelinta hanaanka federaalka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxa ay ka doodeen arrimo la xiriira xaaladda dalka soomaaliya xilligani uu ku sugan yahay iyagoona sheegay in dowladda soomaaliya ay dooneyso in mar kale dib u dhac ay dalka geliso taasoo ay tilmaameen xilligani aan loo baahnayn shirkani wadatashiga ay ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaanadani waxay ka soo saareen ugu dambeyntii warmurtiye dhowr qodob ka kooban waxaana warbaahinta u akhriyey xasan cabdinuur cabdi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
shir wadatashi ah oo soo socday muddooyinka u dhexeeyay shan iyo labaatanka ilaa soddonkii agost laba kun iyo siddeed iyo toban laguna qabtay magaala madaxda dalka ee muqdisho loogana arrinsanayo xaaladda guud ee dalka kaas oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya muddadii uu shir ku socday waxay xildhibaanada iyo sanatarada si qoto dheer u falanqeeyeen arrimaha siyaasadda arrimaha amniga iyo arrimaha bulshada iyo hirgelinta hannaanka federaalka sidoo kale xildhibaanada waxay aada uga doodeen taxnaha taariikheed ee dowladnimada soomaaliya ay soo martay iyo sida aan marna loo aqbali karin in dalka dib loogu celiyo deganaansho la-aan siyaasadeed mid amni darro oo horseedi karta dib u dhac ku yimaada hannaanka dowladnimo iyo horumar la-aan hannaanka federaalka dood iyo falanqeyn dheer kadib xildhibaanada iyo sanatarada waxay walaac ka muujiyeen qodobada soo socda namber kow arrimaha siyaasadda xildhibaanada iyo sanatarada iyagoo tixraacaya hannaanka awood qaybsiga oo ay beelaha soomaaliyeed kusoo heshiiyeen shirkii carta sanadkii labada kun ayaa waxaa soo baxday in madaxweyneha iyo xukuumaddiisa si bareerah ay ugu tunteen qaabka ay u magacaabaan wasiirada taliyayaasha taliya ku-xigeennada safaaradaha xogayaasha joogtada ah agaasimayaasha guud hay-adaha madax bannaan hay-adaha kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha garoommada hay-adda jinsiyadaha iyo maamulka gobolka banaadir sidoo kale xildhibaanada labada gole waxay nasiib darro ku tilmaameen in xukuumadda joojisay gebi ahaanba wadahadalladii lagula jiray somalilan namber labo arrimaha amniga xukuumadda xildhibaanada labada gole waxay nasiib darro ku tilmaameen in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ay ku guuldarraysteen siyaasadda amniga dalka guud ahaan sida la dagaalanka argixisada ka hortagga dilalka qorshaysan sidoo kale xildhibaanada labada gole waxay ka soo horjeesteen kufsiga iyo dhaca joogtada ah ee loo geysto shacabka soomaaliyeed ee isticmaala waddooyinka isku xidha muqdisho iyo baydhabo muqdisho iyo baraawe
sidoo kale shirkani wadatashiga waxaa ka hadlay sandheere maxamed iftin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo uu sheegay in shuruucdii loo baahnaa xilligani dowladda soomaaliya ay hareer martay
waxaa ka jirta dhibaatooyin fara badan oo hoggaanka dalka uu ku hayo waxaad la socotaan qaraxii ka dhacay ama dhibaatadii ka dhacday hotel naasarlood raggii hubaysnaa lasoo qabtay oo ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen in aysan dadkii waalidkooda meesha uu ku dhintay wada curyaamin ah gacmaha ka wada go-ay raggii hubaysnaa hay-adihii garsoorka ay xukumeen qaab loo fuliyo oo in la feermayo warqadooda in la diido waad la socotaan kuwii loo soo qabtay qaraxii zooba ku dhacay waad og tihiin in la fuliyo oo qaab loo fuliyo lala'yahay intaasoo dhanna salkeeda waxay ku haysaa mas-uuliyad darra oo hoggaanka dalka ah waxaad la socotaan wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan u dhexeeyay in uu gaab galay uu baaba'ay oo ay qabsatay hoggaan la-aan dalka ka jirto cabdiraxmaan waa beri radio daljir muqdisho